mahadsan yahay laakiin mana ahay mana isku haysta inaan marti ahay haddaan idinka idla joogo waa wax dhacaa waxa igu dhacaa aniga personally formalitigaydaa iska yar oo yani aana tixgelaynin laakiin formality maahna waa waajib inaanu ku mahadnaqo dadkii ka soo shaqeeyey jirkan dumaadkeennan cawada saas u wanaagsan oo u qurux badan oo leh yani darinta badan oo ka timid hataa waxaa ay dhalisay inaad isku imaadka halkan marka way mahadsan yihiin cabdiqaadir iyo raggii kale oo dhan oo la shaqaynahayay daahirka baceelka suurtoodeeyey inay mataqaana cawada halkaan iskugu imaado waa mahadsan yihiin taas waxaan ku darahayaa laba arkin baa jira mid waxa weye nin annagana khusaysa soomaaliyada xaggeed joogta midna waxa weye wax idinka ayna khuseeya soomaaliyadina halka joogta waxaa suurtooda inay labadaas hadhow ay isku weji noqon karaan waxaan ku hormarinayaa midka idinka ayna khusaysa waxaan aaminsanahay badidiin fursadii aada la timaadeen weli waa inay xirxiran tahay meen kale yani meeno maskax ahaan saasaad ugu jigin waxaan leeyahay ninkii dhulka aada degantihiin oo intaas aada degan tihiin ninkii wax ka noqda oo dadkii dad noqda oo wax qabsan kara yaa annaga wax noo qaban kara bal marka horeyse ogaada marka waxaan leeyahay xooga yarahee waxaan bidayaa inaynu kala daadsanahay khasa maaha inaynu iskulligoon isku wax u jeedno laakiin waxaa loo baahan yahay waxbaynu wada qabnaa shaki waxaan lahayn nin kastoo wax ku dhaqaaqa haddii aanan yani isku si ugu wada jeedin yani shuqulkaasu qofkaasu ku dhaqaaqahayo waxay u badan tahay inaynu common denominator wax aanu wada wadaagno inay ku jiro shuqulkaasu ninkaas qabanahayo walaalayaalo marka waxaan leeyahay tixgeliya taas iska imaamo waxyaalaha kale oo ku xiraan karo oo nin kasta si gooniya u arki karo markasta waxaad ku fakadiin war maxaa dantayada wada isku isku mid ka dhigi karo oo noo isku kala soo dhaweyn kara badi waxaa ini kala qaybiya waynu naqaanaa waa wax xaggan uu kala qaybiya waa qabiil iyo reer reer anugu waxaan la yaabanahay nin aqoon-yahana ama dadkeenaan sanooyinkan badan halkan ku noolaa oo arkay adduunka sida loogu noolyahay oo ka warqaba dhibaatadu uu soo maray ama dadkiisii soo maray ama hadda ay ku nool yihiin oo ay sababtu u tahay qabiilka keliya inuu qabiil ku dacwiyo oo ama ama laysku sheego ama wax lagu doorta wax lagu kala qaybsado waa la yaabanaha anigu walaalayaalow waa waxaa jiray anigu aan soo maray oo aan yacani laga xishoon jiray sheegidda haddase waxaan u malaynayaa qofka goortii magaciisa la sheego qabiilkiisaa lagu hejiyaa waa wax koole sida aniga ilaa tahay marka waxaan leeyahay haddaad xataa wax ku qaybsanaysiin kaas tixgeliya waxaad dantiinna oo labadiinaba labadiina qabiilba dan u ah inaad qabateen waxaa jira dhulkeenni dadkii ka jiray siraad baa dhahaysay eelna uma qorna na uma maqna ina uma maqna doortii aan idiin wacno ama aan hadeerba idin warayso waxaad tidhaahdeen war dhulkii ku soo noqda hadda ayna idhaahno hadeer baa laygu dhahaya qof kastoo aan la hadlo war meeshii nabadu ma jirto yaa nabadda ii abuurahaya aan iswaraysanna dadka dhulkii jooga ma garanaysa dadka yihiin wixii qabay possibility iyo karti oo uga soo baxo ama xoolo ama aqoon labadaba haatee kun way soo baxeen waxaa dhulkii jooga waxaa weeye dad aan dad lahayn dhulna aan lahayn barkee dhulka inay xataa leeyihiin ma haystaan barkee waxba kuma haystaan dhulkii ninka aaminsan warminaynta seed ku noolaataa oo rajada aan lahayn maxaa dhul ugu jira dhulmuxuu yeesad boqolkiiba lixdan dadka xooga leh oo dacdoodu tahay between labaatanka iyo kontonka waa dadkaas waa dad dhaqan guuray waa dad dhibaataysan waa dad aan aqoon lahayn waa farsamo ay wax ku qabsadaan ma qabaan xabad bay gama yaqaaniin waa in yar waxaa ku shaqaysa in yaroo mishaariinoo odayaala iyo politician ama politico isku sheeg ah iyo aqoon-yahan isku sheeg ka soo qabta dowladda maanta jidha boqolkiiba boqol waa diyaasfaraday ka yimaadeen waxay qabaan digriibay qabaan kulligood oo dhan miyaad ka maqasheen oo ka so- ka- ka warhaysay wax wanaag way suubiyeen ma jirto problemka marka waxay tahay dadka saasa kama sugi kadaan inay nabad idiin dhaliyaan inay horumar idiin keenaan inay nolol helaan ayagu barkadaas midka dad kale u u abuuraan deefoo haddii aynan dhulkii wax ka qaban oo aynan ciidanihii anigu soo wada noqda ama degan ninbaa degi kaani laakiin waxaad qabtiin farsamo aad heli kadhin aad dhulkii inta ku soo noqotiin uga qabatiin igama fiicinin waxaan ku haysay nin yurub nin ku haysay u malayn mahayo inuu halka ku jiro ninna soddon kunoo doolar bishii waa qaadanhayay guri baddaan ku leeyahay guri sentarka dhulka zeeradaan ku leeyahay guri roomaan ku lahaa ee guri baddaan ku lahaa yacni maxaa iga maqaa waan u soo bareeray waa waajib asxaan ma ahin weligay uma fakerin mana ku fakerin inaan asxaan suubinahayo waa daynaygu leeyahay cabdiqaadir baa hadaayata dhahayay wuxuu dhahayay odaygii ka horeeyey iyo axmed maxamed aadan yaa waxay dhahayeen daynda axmed yiri waa laygu leeyahay maxamed dayn waa dayn lagu leeyahay qofkan waxaan wax ku bartay scholarship laygulay siiyey w h o baan scholarship ka qaatay saddex baan ahay soomaaliya oo dhan saddex nin baa loo siiyey inay wax u soo bartaan daktarnimo xoolahay ma ahayn high school aan ugama bixin hoole maxamuud jaama u dhahaa marka dadku waa inay gartaan inuu waajib lagu leeyahay iyo inay xilna iska saaraan waajibkaas siday ku fulin lahaayeen ayagay sidaa qof kasta siduu jira dadkeennuna waa dad bulshadu bulsho weynku xataa dhalintaas aan idin sheegay oo saasa haddaad la hadashid oo aad yacanii aad ra'yigiina saafatiin jidba kugu siinayaa wuxuu ku leeyahay war maxaan qabtaa war maanta maxaan suubiyaa seen yeelaa ii sheeg inuu khaldan yahay wuu ogyahay laakiin dhibaato ka weyn baa haysa see maanta u jidhaa waa dad yar dad weynuhu waa dad fiican dahaba waxaad ku garan kadeen dadkaas habarta miskiinta ahoo yaanyada gadha goortii loogu yimaado ayagoo sidii iska dhigahaya mataqaanaa finyaalka ameerikaanka sidaas ragganala ku tusoo mataqaanaa xabadaha iyo silsilada mataqaanaa ay ay suran yihiin roborka maxay yahay ya rambowga ramboyaalkaasoo kale soodya wallaahi waxaan xasuustaa cusbitalka derbigiisa oo la dhisayo oo niman yacni reershabeellaa dhisahayaan sidii baabuurka ay u istaajiyeen iyo nimankaasay uga soo boodeen baabuurka iyo siday buntakha ugu ca- ugu- ugu taageen raggaas raggiina iska carareen cabsi ay ka qabaan oo iyagoo sii ordahaya la joogtay dadka saas la yeelo ama mataqaana waa wad maqasheen nin la yidhi war waxaad bixisaa saddex kun oo shilin oo maanta jooga oo la yidhi iyo labaan hayaa maya saddex baad bixinaysaa war ma haya saddex iish qof meesha taagnaabay waana ku siray war marada afaan ka rabaa marka waxaan ka soo qaaday dukaankaas may aadmas xabad baa ka soo dhuftay dadkaasu saas u doonahaya inay wax bixiyaan marna ma waraysaan ninna war lacagtii aynan siinay ama waxaad iga doonaysiin maxaad iigu qabanaysiin maxaad sii qabateen daareed inay inay bixiyaan dadka saasa horumar bay keeneen baladyaalkeeni haddaad aragtiin way wada dhismeen iskuulaan loo wada furan dhibaatadu waxaa weeye iskuulada noo furan ardaygii ka soo baxa oo e blas keena xagga waalaya maxaanu haynaa wuxuu noqon hayaa frustrated buu noqon hayaa marka intuu iskuulka dhiganahayay rajo weyn baa ku jiday waa hiwagini inuu noqon hayo cirkan uu kala celin doono adeenda wuxuu ku dhacahayaa meel cidlaa waxaa wuxuu aadahayaa bayrasuu galhayaa khabruu baranhayaa wuxuu galhayaa taariikh buu aadahayaa badda mataqaana cad juduudan buu ku dhimanhayaa dasaartiga u dhexaysa suudaan iyo mataqaana liibi uu ku dhimanhayaa ama mediteraan iyadoo mataqaana yaa borisoni doontiisii ay ku dibinhayaanoo ku ridahayaa berlusconi waxaa wataa miisaska talyaaniga oo fashiis waxaasaa caruurteenni iyo dhalinteennii iyo xooggeenni iyo habadkaas iyadoona dhehaysa mataqaan wiil baa yani saasaa u dambaysay marka haddii aynan wax wada qabsanin oo dad aqoonle iyo dad damiir iyo wadannimo waxaa naga maqan wadannimo aynan imaanin waynu isku haysano reer baa saa fakaraya reer hebel baa ka doonaya reer hebel baa saas waxba hagaagi mahayaan iska hilmaama annaguna aan ogaano inuusan nina noo maqnayn aanu markaas ama aan noolaano ilaahay bay yani qaadir weeyo waxaa soo tooday inuu gacmihiisa noo goglaa idinkana wax kale idiin keeno ilaahay inima keeno laakiin dhibaatadu way dhici kadhaa wax kastaa dhici karta marka ilaahay waa caadil wuu og yahay xaqdarrada jira marka sheekada yaanani ku dheeraynin waxaynu dhibaatada anagu qabno ama idinku khayrkaad ku tegiin ama sidii wax looga qaban lahaa inay ka maqan tahay majido kuwaa wada garanaynaa waanu ismaal siinaa marka ws waan waanu waanu hilmaanaa marka waxaan idinku hayaa keliya xoogaa yaroo daytisa ama musawirayaal oo weli caada kuwii foosha xumaa aan idinkala yacni turay oo aan idin tusaynin laakiin xoogaa idin ka tusno daytisa iyo dhibaatada jigana waxaan idin tusaynaa keliya inaad garatiin dhibaatada aanu u qabno aqoon ee dhibaatada aqoonta aanu u leenahay gaajada aanu u qabno aqoonyahan iyo dad wax noo qabta Ee, kan waa codsitalkiisa aad ugu jeediin amsa ha okay okay okay it's okay Ee, waa kan waa codsitalkii kan waa masawir aan jecelahay oo yacni si ku soo baxay anagu garanayno laakiin waad u jeediin waa qof calooshiisu calooshaasi aad u jeediin ma ahin wax calooshaasi aad u jeediin ma ahin uur waa jiro waa laabaratoriyada laga shaqaynahayo jirooyinka iyaga kuwa ugu badan waxaa weeye deefshiidka hadda waan barta cabdisaas uma jeedin deefshiidka in la yidhaahdo digestive systemka ee jirooyinka badan oo soomaalida aynu aynu wada qabno oo aynu wada sheegano waxaa weeye qabsinada caloosha alsarka gasritiska diyaarayada habakaajista habakaajistaas waxaa jira kaan karo oo beerka oo faraxun lagu haya faraxun lagu haya special wuxuuna ka yimaadaa hepatitis C-ga iyo- oo dhulkii endemic ah already Ee, waxaan hadaayarka filimkii waxaa idinka sheekeynayay kaankaraha dhuunta ka soo baxa waxaana keena ay u badan tahay inuu keeno baalkaas helicobacter pylorigaas haddii aan la daaweynin maxaa loo daaweeyey loo yani daawadii haddaad xataa siisi saxda ahaa soomaalida way u badan tahay inay ka bogsooto waayo waa resistant maxay resistant ugu noqonayaan noloshooda intayan daawada ay qaadanin ama aan la ogaanin jirada ay qaba- qabaan waxaa dhacda madax xanuun hadduu qabta antibiotic in laga buuxiyo la yidhahdo waxaad qabtay tifo qof kastoo soomaaliya see wuu ogyahay in la yidhaahdo tifo baad qabtiin daawada tifowga waxaa ku jidhaa antibiotic loo siiyo jiradan marka baalkii hadduusan safiican loo dhiibo daawada kubeetaada siinin resistant membrane buu suursanaya difaaca gaashaana oo aada waxba ka qaban karin hadhow goorta daawadiisii siisa waxaa weeye sababada iyo inta ku xidhan tirada ugu xun oo annaga fara xun ugu haysa waa tuberculoosiga waa gaajada iyo dhibaatada nolosha ku xidhan baana u badan tahay inay keento iyo asagoo gaajaysanoo waxba cunin oo saad u fadhiisanahaya waxaa weeye cardiovascular diseaseska waxaa weeye dhiigmareenka dadka dhiigmareenka ka jiran oo hypertensionka oo jiro xataa aan u malaynayo halkan dad badan inuu qabo waxaad ogaatiin soomaalidu faraxun bay ku haysaa waayo dadka soomaalida goortii daawada la siiyo ay xoogaa yar ka qaataan ay roonaadaan daawadii bay joojinayaan wax ka xuna ma leh tiradaas sababtii balaad brasharku marna kaco marna dego marna kaco marna dego intaa daloo siiyo daawada ogaada weligii lama joojiyo haddaad hypertension qabto weligaa joojin mayso doosaska waad yarayn kadhaa laakiin ma joojin kadhin waa kaadimareenka kaadimareenka ee, waad u jeediin ee, infectionka kaadihaysta waxaa kaloo jira dhagax baa faraxun ugu hayaa annaga waad gaabiseen tiro baad gaabiseen ha ee, dhagaxa kelyaha kaadihaysta infekshinka kelyaha iyo kemifeega waxaa qofba hadaata wuxuu ka sharqamiyey qalabka adoo haysta haddaadan haysanin dad farsamadii leh maxamed miyuu ah qofka ka sheekaynaya inuusan inaan eh, yacni halba caal ugu lisay ay tahay anigu waxaan keenay kelyo oo kuwaan dhiigga lagu sifeeya oo casri ah waxaan la keenay oo ugu dhib badan in lagu helo da- daawooyinkii iyo qalabkii lagu isticmaali lahaay oo one one more use ah oo la tuuro waxaan maalinkaas arkaa dad kinifeelya qaba waa kuuda oo haddii aan laba jeer ku fuulin lahaa bugsoon lahaa anigu ma aqaano sidii loo suuqiyo mar baa lay tusay waan eh, isku dayay inaan dhaqaajiyo waa dhaqaaji kari waayey waxaan tusahayaa adoo qofkii uu ku hor yaallo oo dhibanahayo wuxuu u dhibanahayaa qalab aad u haysatid oo aad kicin weyso qofku ugu shaqeeyo aad weyso ee jirooyinkan waxaa weeye jirooyinka infectionka ay u badan yihiin meningitiska malaariyada bruselka tifoga yaa febrahan iyo xanuunadan iyo waxyaalahaasoo dhan wada keena caruurta shan sano ka yar jirooyinkooda waxay u badan tahay xagga ee, samabada iyo bronchitiska iyo pneumonia tonsilitis iyo qumanka iyo ee, dheefshiidka oo diyaariyadu ay iska tahay mataqaana caruurteenna endemic riska faafsan sidii haddaayto filimka aad ugu aragteen annagu waxyaalo waxaa jira aan si gooniya aanu u eh, wax uga qabanno oo u daryeenno waxaana weeye dadka soo barakacay walaalaheenna ka soo barakacay south central area meelaha dagaaladu ka jiro oo gaarkacyano ay tahay meesha ugu horeysa oo nabadu ka jidho ay nabad ka arkaan marka way degaan waa meeshay ka shaqaysan karaan oo shuqul badan baa ay ka helaan marka way degaan cambus baa jira cambuskaas annagu waxaanu u suubinay health post baan u suubinay essential drugsna waana siinaa annagoo aanan waxba ka doonayn weli caada waxaanu ugu daray tiim wareega oo markaas wixii naarsiga jooga mataqaanaa health postigoo wax ka qaban kari waayo tiimkaas baa ee, yacni wax ka qabta hadduu tiimku xallin waayo problemkii waxay u soo rafargelayaan cusbitaalka Ee, waxaa tiimkaas ku jira umuliso waana dharki jootidaysiska umulisodaasna waxay ka caawintaa umulisooyinka oo ah ee, dhaqameedka oo meesha deganoo haweenkaas umuliya haddii ay wax ka qaban kari waayaanna waa soo waa soo gudbiyaan sidii filimka aynagu aragnay annagu soomaaliya east africa oo dhan waa midda ugu horeysa waa la- tii labaad weeye oo wax looga qabto ee, ee, problemka haweenka isku go-ay haweenka isku go-a dhibaatadooda waxaa keenaa ee, sidii sidaad u sheegtay guryiinku qayb weyn buu ku leeyahay waxaad garan kartiin adduunka fistolada vesica vagina la yidhaha midka kaadihaysta iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo vajaanada isku xidha waxaa ka badan ee, way badan yihiin laakiin annaga waxaa waxaa kale oo badan inkastoo ay xoogaa ka yar yihiin midda ee, saxaaxa iyo isku furmaan ee, salka isku furmaan sababta keenaysana waxaa waa gudniinka fircooniga waxaad arkaysiin gabadh xiidmaheedu ilaa gudaha seven centimeters ay dilaacsan yihiin oo vajainadii iyo rectumkii oo dhib ay midno jirin ay yihiin one way ay yihiin marka waad garan kartid gabadha saasa dhibaatada haysato iyo si ay ugu noolaan karin reerkeeda iyo gurigeeda iyo dadkeeda ay ugu dhex noolaan karin way cararahayaan waxaase ka daran midda kaadida waayo urka ka soo ura haddii hal taasoo kala joogto guriga meeshaan oo kale lama joogi karo marka way ka baxayaan way ogyihiin dadka kuma dhex noola waxaan kaloo wax ka qabanaa annagu oo essentiala sidii sidaad u sheegtay reproductive health, xagga mataqaanaa taranka haweenka ee waajirada dhibaatada ugu weyn adduunkana waxaad ogaatiin ee, horumarka so- ee, bulshada waxaa lagu qiimeeyaa indicatorskiisa ugu horeeya waxaa weeye maternal and fetal mortality and morbidityga dhimashada iyo dhaawaca complicationka hooyooyinka iyo caruurta ee intay goortay dhalahayaan yaa lagu qiimeeyaa waa indicatorska ugu horeeyo oo dadka horumarkooda lagula xis- lagu xisaabiyo marka waad garan kadhiin meeshaan soomaalida ah oo boqolkiiba sagaashan iyo shan urban area beled beledka waxay ku dhalaan guryaha waa garan kadib guryaheenna ee, ee, ee, yani hygiene-ka iyo conditionka oo caafimaad ay dadkaas ku dhalahayeen si ay u yihiin precarious taasaa marka waxay keenaysaa isku go-a dhibaatooyin inay ilmihii dhintaan inay dhiigbax u dhimato inay ilmuhu ku dhintaan waxyaalahaasoo dhan marka annaga wuxuu noo yahay priority inaanu wax ka qabanno ee, xaggaas ee, ee, ee, ee, taranka haweenka taranka haweenka waxaa kaloo jira dhibaatooyin aan hadhow natusi doono kuwaan ilmaha dhalinin oo loo haysto mar kasta dembigan la turturaray torturka lagu suubiyo maalin kasta haweenka ninka aan yani imtixaankiisa inuu shahwada iska qaada keliya ay tahay dhibaataan kala kulanaa inuusan eh, shahwadiisi noo keeno gabadhusu waxay ogoshahay in toorka lagu suubiyo toban imtixaanoo dhibaataloo xanuun miidhana lixyadu u tahay inay suubiso laakiin isagu maarka qaarkood wuxuu diidayaa inuu shahwada iska qaado oo noo keeno dasanaga marka haweenku samarka ay leeyihiin iyo dadaalka ay doonahayaan inay yacni badbaadiyaan jiridda dadkii iyo dhulkii iyo reerkiiba waa waxaas yaa kaloo saas ay aad ku arkaysay meel kastoo aad ka fiirisay waxaanu wuxuu yahay cusbitalkaanu referal center hadda oo high risk pregnancy-ga ee haweenka uurka leh oo dhibaatooyinka badan la kulma oo ama ilmuha ka dhintaan ama hareha loo qalo ama buraha ku taallo ama blood pressure ha qabaan ama convulsion kuwa gariira oo ilmuhu iyo iyaduba isla dhimanahayaan intaasoo dhan si aanu wax uga qabanno annagu waxaana cusbitalka keliya oo waxaas wax ka qabtaa Ee, waxaanu diyaarinay si aan uga hortagno dhibaatadaas aan waxweyn uga qabanno ee, waxaanu suubinay ee, waxa la yidhaahdo referal center for m m waxaa weeye emergency obstetric care waxaa weeye team joogtaa oo within few minutes shan iyo toban minute goobtii goobta goobta la keeno wax ka qaban kara special haddii qaliil loo baahan yahay traumatologiga waad ogtihiin dhaawaca ama baabuurta gadoonta waad ogtihiin oo maalin kasta waxaa layaa walaalay ama walaalow gabdhahaa dira baan lacagtaas walaalay ii soo dir lacag market baan gadanayaa shalowka iyo baadiye baabuur bawadi yaqaano laba beri baa lagu wada hayaa dhulka la tusahayaa beri wax- maalin saddex